sanada kan halkudhegayaga wuxuu ahaa u hiili afkaaga hooyo oo runtii laba sannadoodoo kalena sidaa ahaa keligayo sanada kan kuma ekayn waxaa wada qaatay inta gaar ahaan bahda qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed oo meelaha kala duwan ku xusayay weliba gooni ahaan akademiya goboleedka af soomaaliga ee aga wakiiladeeda ama dadyowgeeda ku xusay maalinta caalamiga ee afka hooyo ayaa halkudhegaasi mideeyey sidaasaa caawa iyo xalay iyo maalmaha kan laga lahaa maryland iyo virginia agagaarkeeda laga lahaa london laga lahaa muqdisho laga lahaa halkan iyo minnesota iyo meelo badan haddii aan baaqaa la qaadana sidaasaa xalay looga xusaayey hargeysa looga xusaayey magaalooyin aanan wada koobi karayn jigjiga iyo jabuuti iyo ilaa nairobi waa gartay siciid marka marka la leeyahay u hiili afkaaga hooyo waxaad aragteen ama dhibka haysta afka soomaaliga ee aada doonaysaan in looga hiiliyo waa maxay layskuma hayo inay dhibi haysato markii lagu tilmaamo afafka halistu ku bilaabatay dad baa dedejiyo yidhaahdo afafka dhimanayo waraf soomaaligu hadda waayada tan iyo wuxu dhowtoona ma dhimanayo laakiinse af intaanu dhiman waxaa ku bilaabma astaamo la yaqaan heerar buu maraa toddoba heer ugu yaraan buu isaga gudbaa waqti haddaba af soomaaliga waxaa cad oo la hubaa in halistii ku bilaabantay oo ah qallooca marinhaabowga sida ereyada adeegsigoodii sida ay u tahay weedha loo dhigo oo ay habkeedu u yaallo tan ugu sii darani sida dhawaqyadiisa loogu dhawaaqo intaba halis baa ku bilaabatay halistu waxay ka timi iyadoo aan si rasmi ah loo dhigin afkii oo wadanka gudihiisii ama wadamada lagaga hadlo oo dhan in yar maaha ee aanay ku baahin waxbarashadiisu tan labaad oo inta u soo barabaxday dibadda oo afafka kale la kulantay iyo sida uu uga dhaawacay oo uu ka dhigay dacyarta iska dhaaf hadda erey ay xumeeyaan iyo qaabka ay u dhigaan cid waliba waxay u ekaysiisaa ugu hadasha af soomaaliga afka ay baratay oo kale oo u timi qaabka uu u yaallo waxaase naxdin leh iminka dhawaqyadii baa isbedelay dadka dabadda yaryar ee ku koray dhac male ee da' bay leeyihiin ka'da iyo ga'du uma kala saarna ta'da iyo da'du waa isugu mid oo ay dhacday marka waxaa looga hiilinayaa inaanu halkaa ka sii darin oo sii fogaan in wixii sii awdmay taariikhdiisii iyo wax kaqabadkiisii iyo naxwihiisii iyo suugaantiisii la qabto oo loogu heliyo inuu af adag oo sii jira ahaado waata siciid si kooban haddaad u tidhaahdo waxyaabaha lama huraanka ama tallaabooyinka muhiimka ah ee deg degta loo qaadi karo ee kabaya dhammaan arrimaha ka hadashay ee afka soomaaligu laga yaabo inuu ka lumay ama dhallintu ay mataqaanaa afkii soomaaliga markay ku hadlayaan sidii wanaagsan aysan uga hadlin marka tallaabooyinkaad is leedaha ha la qaado si degdeg hiilada afka aad doonaysaan in loo heliyo loo gaaro qoyska ka kow ah oo u hiilin kara waa in guriga lagaga hadlaa lagu hayaa ilmo walba lagu dirqiyaa afka kale hadduuba dibadda joogo wuu iska baran oo cidina iskuul baa u joogaa oo t v baa u joogaa oo buug baa u joogaa oo cidina ma gefeyso qoyska ka mida bulshaweynta iyo jaaliyadda meel joogtaa ka mida goobaha waxbarasho oo laga khasbo haddii ubad isku af ahi wadamada skandinavianka shan arday oo iskuul wada joogta hal dhisme waxaa khasab ku ah inay siddeetan daqiiqadood maalin walba afkooda loo dhigo xaqaas waa in wadanada kale wax u eeg ay dalbadaan waxaa ka mida barashadiisa oo la baahiyo waxaa ka mida in wax lagu qoro oo wax lagu akhristo waxaa ka mida in maamulada iyo meelaha rasmi loogu shaqeeyo oo ay dowladuhu fuliyaan waxaa ka mida oo ka mida si kasta in cilmi baadhis lagu sameeyo intaa iyo in kaloo kasii badan waa tahay caawa sidoo kale waxaad baaq guud u jeedinayseen dhammaanba maamulada iyo dadka hogaanka ummadda soomaaliyeed u haya meel kasta oo ay joogaan bulshada soomaalidu baaqaas aad dirayseen haddii aad noo sheegto waxuu ku saabsanaa iyo cidda aad la hadlayseen waxaa baaqaasi ku saabsanaa u ahaa toosin waayaha dhacdooyinka af soomaaliga la xidhiidha waxaanu aragnay oo maqalay oo u goob joognay waayada tan oo dhan maalmo sidii aanay ahayn lagu magacaabayo waxaanu soo jeedinaynaa oo dadka xusuusinaynaa in rasmi ahaan af soomaaliga loo qoray oktoobar koob iyo labaatankeedii sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo laba dabeedna uu maray ololayaal barashadiisa ah ha noqoto barashadii raadiyaha laga baahin jiray tii shaqaalaha dowladda soomaaliyeed oo qofkii baasi waayey saddex bilood kabacdi shaqada lagaga eriyey ha noqoto barashadii magaalooyinka iyo tii ololaha horumarinta reermiyiga marka uu bilahaa jiray markay ahayd bisha janawari koob iyo labaatankeedii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexda ay ahayd ayaa jornaalkii ama jariidadii ugu horeysay wadanka kasoo bixi jirtay af soomaali kusoo baxday oo markaa la arkay jariidad wada af soomaaliya oo xidigta oktoobar la oran jiray maalintaas ayaa ahayd janawari koob iyo labaatankeedii sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddex waxaa maalintaa loo asteeyey oo lagu xusi jiray maalintii saxaafadda soomaaliyeed oo aad loogu dabaaldegi jiray ma ay ahayn maalintii far soomaalida waxaa hadda la sameeyaa oo unesco jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay u soo laanteeda magacaalihi ee dhaqanka iyo waxbarashada iyo sayniska u xisaabsani ay soo jidaysay oo u astaysay februari koob iyo labaatankeedu inay tahay maalinta afka hooyo ee caalamkaoo dhan oo taariikh dhacday oo hiil ah ku fadhida taasna akademiyooyinku iskama leh ee waxa leh waxaanu ugu baaqaynaa aanu uga jeednaa mas-uuliyiinta dalalka afkaa ku hadla dadka gacanta af soomaaliga ku haya dadka jecel oo inay afkoodii maalin ku xusaan in aanay koob iyo labaatanka janawari ahayn maalintii far soomaalida far soomaalida qofkii xusayaa wuxuu ku dhawaaqa waxaa la qoray oktoobar koob iyo labaatankeedii waa wada koob iyo labaatane janawarina waa maalintii saxaafadda oo joornaal ku soo baxay februarina waa maalinta